أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaafreebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay kowda bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faaafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah agaasimihii iyo warfaafinta madaxtooyada riddada oo iscasilay xilli khilaaf xooggan uu ka dhex jiro madaxda kooxda riddada soomaaliya sidee buu noqon karaa masiirka kooxda riddada bisha soo socota dhammaadkeeda oo la filayo in kufaarta afrikaanta dalka laga saaro taliig xogeenkii sirdoonka riddada oo walaac horle ka muujiyey bixitaanka atmis warbixin ayaad dhegaysa doontaan jubbada hoose tirada maleeshiyaadka riddada ee dagaal maalmo ka hor ka dhaca duleedka deegaanka kambooni ku dhinta oo sii kordhaya muqdisho dagaal u dhexeeya maleeshiyaad murtadiina oo taabacsan murtad xasan gurguurta iyo kuwa ka soo horjeeda oo siyaabo kala duwan oga dhacay xaafado ka mid ah caasimadda sidoo kale faafreebka waxaad ku dhegaysan doontaan maraakiibta dagaalka yuhuudda oo isaga kala gooshay kanaalka alsuweys ee dalka masar iyo falcelin laga bixiyey waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu hayaa kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee gedo iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo gebagaboobay magaalada ceelcadde bayaan laga soo saaray kulanka iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan kama marna degmada buuqa qable iyo deegaanka booco oo siyaabo kala duwan loogu soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah qodobadaasii xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijkaygala qaybgelaya waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladda aan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
تراخي ودخلوا يوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa agaasimihii warfaafinta madaxtooyada riddada ayaa iscasilay xilli khilaaf xooggan oo ka dhex jiro madaxda kooxda riddada soomaaliya qodobkaasi sidoo kale muqdisho dagaal u dhexeeya maleeshiyaad murtadiin oo taabacsan murtad xasan gurguurta iyo kuwa ka soo horjeeda oo siyaabo kala duwan oga dhacay xaafado ka mid ah caasimadda waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa agaasimihii warfaafinta gurguurte oo iscasilay iyo dagaallo ka dhacay muqdisho mid ka mid ah saraakiisha madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay xarunta villa soomaaliya xilli uu jiro khilaaf ka dhex taagan madaxda murtadiinta murtad cabdulqaadir cali dige oo murtadiinta ugu magacownaa agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada muqdisho ayaa si rasmi ah u shaaciyey in uu ka tagay xilkii uu ka hayay xarunta looga arrimiyo murtadiinta qoraal uu soo daabacay ayuu cabdulqaadir dige ku shaaciyey iscasilaadiisa wuxuuna muujiyey in uu jiro khilaaf xooggan oo dhanka hoggaanka ah isaga oo tilmaamay in habdhaqanka madaxdaasi riddada ah uu yahay mid ku dhisan danaysi oo keliya iscasilaadda murtadkan ayaa ku soo beegantay xilli maanta dagaallo xooggan oo u dhexeeyey laba maleeshiyo ay ka dhaceen xaafado ka tirsan magaalada muqdisho kaasi oo u dhexeeyey maleeshiya taabacsan xasan gurguurte iyo kuwa ka soo horjeeda dagaalada oo ka dhacay xaafada ku dhow isgoyska ex control afgoye ee magaalada muqdisho ayaa salka ku hayay ka hortagga burburin ay waday kooxda riddada ah taasi oo lagu eedeeyey in dhul dan guud ah ay xaraashanayso khasaare kala duwan ayaa lasoo sheegay inay ka dhasheen dagaaladii muqdisho ku dhex maray labada maleeshiyo ee kala taabaxsan xasan gurguurte iyo kuwa kasoo horjeeday burburinta halkaasi ka socotay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maraakiibta dagaalka yuhuudda oo isaga gooshay kanaalka al suweys ee dalka masar iyo falciin laga bixiyey markii ugu horreysay maraakiib dagaal oo ay leedahay yuhuudda sahyuuniyadda ayaa isaga kala gooshay marinbiyoodka caalamiga ah ee asweys tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza laba markab oo yuhuuddu leedahay ayaa la arkay iyaga oo si xorriyad leh uga gudbaya marinbiyoodka suweys ee ay gacanta ku hayso dowladda dabadhilifka masar markab gujis ah iyo mid kale oo ah nooca sawaariikhda ayaa ka gudbay marinka sida lagu xaqiijiyey war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda dabadhilifka alqaahira muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey maraakiib ay ka babanayaan calamada sahayanada oo maraya kanaalka suweys ayna sawiro ka qaadayaan dad masaari ah war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda kanaalka suweys ayaa lagu sheegay in tallaabada maraakiibta yuhuudda ku isticmaaleen ay u ogolaanayso heshiis caalami ah oo ku saabsan isticmaalka marinbiyoodyada malaayiin qof muslimiin ah oo arrinkan ka warceliyey ayaa inkaar iyo dhaleecayn hawada u marsiiyey ee nidaamka cabdilfataax al siisi oo ay sheegeen in uu qayb ka yahay xasuuqa shacabka magaalada khaza isbuucii hore masar ayaa sidan oo kale u ogolaatay in mid ka mid ah dekadaheeda uu ku soo xirto markab shixnado walxaqarxa ah u sida sahayanada waxaana mutafajiraadkaas lagu gumaadayaa shacabka khaza waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid ah faahfaahino laga helayo weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xero lagu magacaabo meeri oo ku taal duleedka deegaanka kamboni ee wilaayada jubbada hoose waxaana xeradaasi deganaa maleeshiyada murtadiinta ee jubbaland dhimashadu waxay gaartay lix askari oo murtadiin ah halka dhaawacuna yahay laba iyo toban kale waxaa sidoo kale nolol iyo geeri ay murtadiintu ku waayeen laba askari khaniimadu waa shan qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo b k m ah waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waxay ahayd xasuuq wadareedyada ka socda wadanka suudaan ee ay geysanayaan maleeshiyaadka imaaraad ku dacmiyo ee dacmusaric loogu yeero shabakad lagu magacaabo sayxa ayaa sheegtay in dhibaatooyin badan ay la kulmayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan bariga gobolka aljaziira halkaas oo laga soo calaamadiyey dhibaatooyin badan oo ka dhanaa dadka rayidka ah ee halkaasi ku dhaqan dadka ugu badan ee dhibaatooyinka la kulmaya waa haweenka kuwaas oo marka laga soo tago xasuuq wadareedka ay ku kacayaan maleeshiyada dacmusariic la kulmaya kufsi jimaaci ah xaalado argagax leh ayaana laga soo sheegayaa bariga gobolka jasiira shabakadan sayxo lagu magacaabo waxay sheegtay in maleeshiyada dacmusariic ay isbuuc gudihiisa ku dileen kun qof oo ku dhaqnaa gobolada jasiira iyo sanaar dad aad u fara badan ayaana ka barakacay xaaladda murugsan ee ka taagan gobolkan iyo gobolka sanaar xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inagaynta aad buu umahadsan yahay walaalkeen maher maxamed ayuu kaasii ahaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana sidee buu noqon karaa masiirka kooxda rajada soomaaliya bisha soo socota dhammaadkeeda oo la filayo in kufaarta afrikaanta dalka laga saaro cabdisalaan guuleed oo hore usoo noqday taliya ku-xigeenkii sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa walaacaada ka muujiyey masiirka kooxda ridada maadaama ay isbuucyo ka harsan yihiin xilligii loo asteeyey in kufaarta dalka laga saaro wuxuu sheegay inaan la heli doonin ciidamo bedela kuwa hadda laga saarayo dhaqaalena aan loo hayn haddii kuwa cusub la keeno dalka xasan sheekh ayuu sheegay inuu kusoo hongoobay safaro uu ugu tegay wadamada ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ayna ka soo diideen dalabkiisa ma ogi inuu jiri karo wadan oo ita farqaha furaan dhahaya waxertay ugu qaadatee anagaa dhaqaalo siinayna oo jeebabkooda furaya inay jiraan oo hadda qarsoonimo u malaynaya inay jiraan marka dhaqaalihii saas u taagnaa doonaa wadan dhahaya soomaaliya anagaa ciidan siinayna don't worry about wadan soo dhiira karaa ma jiro baashaan dhaqaalihii ku xiran tahay ciidamada kula jooga lacaga laga sameeya wadamada qaarkood g p d gooda yacni daqliga dowladda bajetka dowladda ku xisaabtantay ka mid yihiinba dhaqaalaha kasoo gala ciidamada dhaqaalaan lama hayo ciidanna lama hayo waqtigana waa kugu dhacay sooma maxaa imaa doona sambar iyo january marka waxaa dhacaya maamul goboleedyadii oo doorasho qabsanay al-shabaab ay dhul badan qabsadaan etoobiya oo meelaha qaarkood ka baxda dhaqaalaha adduunka oo siiyo oo aad u yaraa doona soomaaliya oo dhaqaale ayada laftii lagu soo kordhinayni waxaa dhici doona crisis iyo qalqal siyaasadeed iyo qalqal amni iyo qatar amni ayaa soo socota december iyo january ilaahay ma qadaro laakiin cabsi waxaan qabaa ah waxaa hadda la haysto wax badanoo kamid inaan la haysa doonin markaasna isku tasha wax layidhaha soo socda haddaad isku tashatoy soomaaliya xasan sheekh qaabku hadda u fakerayo hadduusan wax iska bedelin qaabku u fakeraya qaabku u socdo waxaan isleeyahay meel cidlaahay kusoo dhici doontaa asagaa meesha ka baxayaba بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aadaad u maadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka guumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna waxaa la diiwaangeliyey duqaymo aad u xogan mid ka mid ah weeraradaas waxa uu ka dhacay bashiirow mukhayamka nusayraad ee bartamaha qidaaca dhaca waxaana ku shahiiday ilaa siddeed ruux halka dad kale ay ku dhaawacmeen sidoo kale diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay beegsadeen guri ay deganaayeen dad rayid ah oo ku yaala isla mukhayamka nusayraad tobanaan dhimasho ah ayaana ka dhalatay duqayntaasi sidoo kale diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda maanta waxay duqaymo ay ka geysteen bariga magaalada dayrul balax sidoo kale rafax iyagana duqiimo aad u xoogan ayaa laga soo sheegayaa toban qof oo falastiiniyiin ah ayaa iyagana ku shahiiday duqaymo ka dhacay xaafadda albaraka ee dhacda galbeedka magaalada baytulaahiya indhaka kale bashiiroo wariyaashu waxa ay soo wariyeen in diyaarado dagaal ee saddex ruux oo falastiiniyiin ah ay ku dileen xaafadda assafdaawi ee dhacda waqooyiga magaalada khaza waxda caafimaadka magaalada khaza afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay tirkoob ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada shuhaadadu ay gaadhayso ilaa konton iyo shan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol sagaashan iyo laba kale tirada guud ee shuhaadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo saddex kun saddex boqol afar iyo toban halka dhaawacyadu ay gaarayaan boqol laba kun sagaal iyo toban ruux saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda waxa ay fuliyeen howlgalo kala duwan bayaan ka soo baxay muqaawamada ayaa lagu sheegay in askar ka tirsan ciidanka sahaynada ay weerar xogan ay kula beegsadeen mukhayamka jabaaliya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayay sheegeen in askarta cadowga ay gaarsiiyeen tariska ciidanka gumaystaha yuhuudda dhankiisa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in saddex saraakiil ah looga dilay howlgalkaasi warbaahinta sahaynada dhankeeda waxay maanta ku warantay in dhacdo aad u culus ay ka dhacday mukhayamka jabaaliya dabcan taas oo ay ula jeeday in khasaare faadix ah oo ciidankooda ka soo gaaray halkaasi wargeyska iyo diicood axranood dhankiisa waxa uu ku warramay in dagaallo aad u culus ay ka socdaan waqooyiga magaalada khaza si gaar ah mukhayamka jabaaliya sidoo kalena yuhuudda ciidamo hor leh ayay ku sii daabulayaan waqooyiga magaalada khaza iyagoo la kulmaya weeraro aad loogu dhiig bixiyey oo geysanaya khasaare kala duwan daanta galbeed dhankeeda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay dagaalla u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka sahaynada ayaa waxaa laga soo warinayaa magaalooyinka naabolis iyo jiniin kadib markii ciidanka yuhuudda ay halkaasi ku duleen kooxaha muqaawamada ee ku sugan waqooyiga daanta galbeed ayaa iskahorimaad culus kala hortegay ciidanka sahaynada muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen rasaas culculus oo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan xubintan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarna dhegeystayaal andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamigana toos ayaad nooga dhegaysanaysaan markan iyo magaalada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo kulan ballaaran oo u dhexeeya beesha reer cismaan maxamed iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamigah ee gedo ayaa ku soo gabagaboobay magaalada ceelcadde kulanka waxaa barbar socday dowlo toban maalin ay duruus kala duwan ku qaateen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan bulshada beesha reer cismaan ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رغيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا نفتيدي walaalaha meesha isugu yimid dhammaantood waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaana wa tacaala taqwadiisa wayay wasiyat alawaliina waalaakhiriin sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku tilmaamay taqwada ilaahayna subxaana wa tacaala waa kala saarid xaqa iyo baadilka iyo maaragtay maxaan ku rahdaa ilaahay subxaana wa tacaala caabudidiisa la caabudi lahaa si xaqa loo caabudi lahaa saasaa maarata maxaan ku raha ilaahayna rasuulkiisa ku amrayaa dadka muslimiintana ilahay ku amrayaa ayuha nabiyu ittaqi illah alla uu leeyahy jala wacala ثانيا waxaan naftayda iyo walaalaha meesha jooga u wada dardaarmayaa ikhlaasul camal camalka aan ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayno oon ilaahay ku raali gelinayno inaan barax tirnoon ilaahay subxaana wa tacaala u barax tirno alaa lilahi addiin alkhaalis marka ilaahi leh subxaana wa tacaala yacni camalka lala imaanayo waa in ilaahay kelii loo barax tiro oo cid kale maaratan wax kale loogu darin qofkana wuxuu ilaahay ku caabudayo uu hubsado waxa ay yihiin meesha uu maarata maxaan kuraa ka qaadanayo iyo kayfiyada uu ilaahay ugu caabudayo labadaba waa inuu macnaha maarata maxaan kuraa faman kaana yarju لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أرنت لما دون دردارمية وأن دتك مسلمين تكبر بارنة وجهاتك ما أنت ولا ليال واحد صراع تمية وحلق دمي وحقي باطل باطل كي قربه هيستا وحويا مارتي محنكر هذا أود بو معناه الشيء حقنا ahalkiisii waa yaryahay wuxuu u baahan yahay gargaar in loo gargaar u baahan yahay waa fariido ilaahay waa waajib ilaahay ilaahay nagu addoonsaday oo ilaahay waajibaadkiisa ka mid ah sida aan salaada isugu khilaafsanayn in cibaado ay tahay ilaahay loogu dhowaado bacda tawxiid ilaahay tawxiidkiisa ka bacdi oo la-aanteeda aysan diin jiraynin maxaan ku radaa diinka uusan taagnaanaynin caabudidda ilaahay la caabudayana aysan ansaxaynin haddaanan la jihaadin oo aan jihaad lala imaanin ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa inta uu jihaadka aayadaha kaga hadlay meelu kaga hadla ma jirto mid kastoo ka mid oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagula hadlay nagula qaatilu fii sabiillah jaahiduu fii sabiillah yacni in la dagaalamo in la jihaado waxa weeyaan maarata maxaan ku raha waa fariida ilaahay qur-aankiisa uu nagu amrayo wey icdaadkii in loo diyaargaroobo arrintaa iyada ah qofku uu u diyaargaroobo inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaali marka ilaha leeyahy waxa weeyaan iimaankaada dhabnimadiisa xaqiiqanimadiisa waxaa caddaynaya ka tarjumaya horta waxaan in ilaahay uu kugu farad yeelay waajib ay kugu tahay aad doonaysad janno inaad ku saa salaad ugu raadini soonka ugu raadini aahaarteedii iyo muuqaalkeedii raadkeedii in laga arko haddaan marka muslimiin nahay dhab ah waxa maanta la dul degan yahay oo la dulaysanayo oo dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo diintoodii iyo dadkoodii iyo xoolahoodii iyo badkoodii la dul fadhiyo oo maaragtay maxaan ku raha la bililaqaysanaya oo la boobayo waxa weyan waa wixii ilaahay adig ku siiya war walaalayaal maaragtay maxaan ku raha arrintu meel baa hadda ay taagan tahay wax laga qaban karo in damiirka iyaga aan wax ka bedelno oo dadnimada iyada wax ka bedelno oo iimaanka iyaga uuna dhaqdhaqaajiyo oo maaragtay maxaan ku raha anafadii iyo santaaggii iyo maaragtay jiritaankii aan lahayn aan u noqonno war waxa weyan xaqaan iyo baadilkan siractamaya xaqa aan ahal u wada noqonno oon garab istaagno taas iyada ayaan naftayda iyo walaalaha dhammaantood ku wada baraarujinaya wa akhiiran waxaan ku khatimayaa hadalkayga walaalaha reer cusmaan ee meesha isugu yimid ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay tawfiiq siiyo sadaad ilaahay inuu siiyo sawaab inuu ilaahay ku duwo dad diineed oo dagaalamo oo dagaal lagu yaqaano ahaan dagaalkooda maanta inuu ilaahay ka dhiga dagaal diineed oo ilaahay diintiisa loogu nusrayna inuu ilaahay ka dhigo tawfiiqdaas ilaahay waafajiyana ilaahay baan uga baryaa wajazaakum allahu khayr intaasi kadib waxaa madasha laga aqriyey bayaan ay si wadajir u soo saareen waxgaradka iyo nabadoonnada beesha reer cusmaan maxamed ujooddo waxaan halkan ka caddaynaynaa bayaan ka soo baxay beesha cismaan maxamed oo u dhalatay beelweynta sadadaarood wilaayada islaamiga ah ee gedo waxay dowro socotay toban maalmood ugu qabatay degmada ceelcadde waxgaradka iyo odayaasha beesha cismaan maxamed dowradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah kuwaasoo looga arrinsanayay masiirka beesha reer cismaan maxamed shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada soo socota lamber kow beeshu waxay qaadatay garab istaagga jihaadka iyo mujaahidiinta ka halgamaya bariga afrika ayna ku bixinayso naftooda iyo maalkoodaba insha allahu tacaala lamber laba beeshu waxay baraa-ad taama ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta sidoo kale inay ka soo saarayaan safka cadowga ciddii kaga jirto beesha insha allah lamber saddex beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaamada lamber afar beeshu waxay xalliyeen dhammaan khilaafaadka dhex yaalay waxayna si buuxda isugu wada raaceen garab istaagga iyo la shaqaynta naqiibkooda lamber shan beeshu waxay ka arrinsadeen ilaalinta akhlaaqda dhallinyarada beesha u dhalatay iyo in loo helo manhaj waxbarasho oo ka hufan manhajka qalloocan oo ay horboodayso unesco lamber lix beeshu waxay ka soo horjeedaa lana dagaalamaysaa mukhaadaraadka iyo dhammaan fisqiga iyo anshaxxumada gaalada beerayaan lamber toddoba sidoo kale beeshu waxa ay ka arrinsatay fanyaqabka xoolaha iyo ka fogaashada daawooyinka halista ah ayna beerayaan hay-adaha gaalada lamber sideed beeshu waxa ay isla qaateen fududaynta guurka sharciga ah ugu dambayn beesha reer cismaan maxamed waxay u mahad celinayaan oo mahad ballaaran u celinayaan allah subxaanahu watacaala sidoo kale waxay u mahad celinayaan walaalaha xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga gada sidoo kale beeshu waxay u mahad celinaysaa madad sharafta kala duwan nagala soo qayb galay shirkan taariikhiga ah saxiixayaasha bayaan lamber kow naqiibka cismaan aadan axmed oo ah naqiibka guud ee beesha lamber laba nabadoon maxamed ibraahim mucuush lamber saddex nabadoon cabdulqaadir xasan xaashi lamber afar nabadoon maxamed cadow cabdille lamber shan nabadoon cabdulaahi faarax xareed lamber lix nabadoon maxamed cismaan maxamed waa hagaag dhegaystayaal markan cododkeeda ku soo maqan waa waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha reer cismaan بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور دنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد الهي waa mahadskale subxaana wataala say nimcooyin fara badan nagu galladaystay iimaanka iyo islaamnimada ilaahay baa ku mahadsan meeshaan nagu nabadgeliyey waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalaasha shirka nin walba oo maqaanka ku fadhiyo hadday tahay xarakadu walaayada naqiibyada odayaasha iyo deegaanka kasoo qaybgalay dhammaan assalaamu calaykum waxmatullahi wabarakaatu intaas kadib ikhyaaray shirkan ka socday tobanka beri meeshaan ka socday dowladda ka socotay ilaahay baa ku maasan subxaana wa tacaala beesha cismaan maxamed dhammaan waxay taageertay anoo afkooda ku hadlayo war saxaafiyadta aan ka soo baxay dhammaan way taageertay arrintaas si fiican buu ayiday hadday tahay jihaadka ka socdo waayo xaqii baadil baas hayo inaan xaqa garab istaagno naftana iyo maalkana ku bixinno beesha way go-aansatay waxaa kaloo go-aansanay inaan ka soo saarno ridada nimanka ciidanka ku jiro oo u dhashay beesha u dhashay inaanan si dhow si dadban iyo si fogba uga soo saarno waa go'aansanay waxaa go'aansanay oo kale dhammaan wix meesha qodoba ku qornaa hadday tahay dhirta la xaalufinayo oo weliba aad maanta u soo joodayno in gacanbir laa geysto arrinta laa geysto harakada iyo walaayada arrintaas annaga arrintaas aad baan dadka waxoolay waxaa ku socota isha xaalufin baa ka socota in arrintaas gacan bir lagu qabto waxaa kaloo halkaan isha soo kala soo kala qaadanay ee dhammaan dhalinyarada oo ku jirto inay intay geli lahayeen ridada geli lahayeen inay ilaahay dartii u dagaalamaan owla qabiil baa loo dagaalami jiray oo isha balaayo baa la aadi jiray inuu beesha cismaan maxamed ay taageerto jihaadka ka socdo geeska afrika dhammaan ay taageerto beesha cismaan maxamed arta buu isku raacday mid kale waxaan kaloo qaadanay naqiibka in loo dhugalgulaado lala shaqeeyo waayo baalka shibirka ma buubi karo hadduu baal lahayn inaan garab istaagno oon la shaqayno waa ballan qaadna waxaa kaloo ballan qaadnay annagu haddaan nahay beesha cismaan maxamed waxaan si buuxdo iyo si dhow iyo si fogba u taageeraynaa naftana iyo maalkana aan ku bixinaynaa oo si ilaahay dartii annagana qofna see gadin aan ku bixinaynaa maartaaya jihaadka waayo taasaan rabnaa ilahay ilahay nugu ciseeyo ilaahay nagu sharfo annaga rabna inuu ilaahay berri nagu ciseeyo waayo jihaadku waa nabarka koowaad marka koowaad waa in naftaada maalkaada bixisid naftaada bixisid si walba si fog iyo si dhowba inaan garab istaagno aad baa umadsantiin waxaan ahlay nafii shaydaan bay ahaatay waxaan hagaajinay ilahay xaggiisa ka aaday assalamu calaykum waxmatullahi wabarakatu walaayada islaamka dhammaan heer gobol iyo heer xarakaba waxaan kaloo u mahad celinayaa namadoonada ku soo qaybgala meeshaan kuwa deegaanka iyo dhammaan kuwa cismaan maxamed iyo odaasha dhaqanka meeshaa fadhiyo waxaan soo si buuxda u taageeraynaa bayaankii ka soo baxay beesha cismaan maxamed oo ku qornaa meeshii wadaadka akhriyey dhammaan qodobadaas waan taageeray anoo ka hadlay afka odayaasha alle subxaana watacaala waa mahadsan walaayadana dhammaan waa u mahad celinayaa waxaan waxaan qaadanay annaga cismaan maxamed ah inaan taageerno shareecada islaamka inaan taageerno yaan qaadanay dhammaan wixii alla wax qodobada ahaana waan qaadanay dhammaan waan qaadanay alle subxaana wa tacaala waa mahadsan walaayada islaamka inaan si buuxda ula shaqeyno yaan qaadanay dhammaan walaayadana waa salaamaya aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubno kala duwan oo nabadoon ayaa munaasabada ka hadla waxaana ka mid ahaa nabadoonka guud ee beesha reer cismaan nabadoon cusmaan aadan maxamed الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أولا وحام حسن الله سبحانه وتعالى نغادق إذا مسلمين إه نسيي نعمة الإسلام هي نعمة الإيمان الله هاس ونسوق غارسيي حلقان أما سوين كان الجهاد في سبيل الله الله هاس ما هاد ما تسكله uma intaas kadib waxaa mahad mudan beesha cismaan maxamed oo kulanka kala duduwan iyo doorooyinka meeshaan ku qaadatay uma intaas kadib waxaa mahad mudan walaayada islaamiga xarakatu shabaabulmujaahidiin intaas kadib kolley ee, bayaankii ka soo baxay beesha cismaan maxamed bayaankaas yaan wada qaadanay qodobihii intii ay ka koobnaayeen beesha waxay qaadatay in ay ka- ka ka dagaalanto dagaalka ay ku qaado gaalada gaalada iyo waxaa weeye murtidiinta ay la dirirto oo islaamka ay garab istaagto waayo dalkoodii waxaa maanta haysto gaala haysato waan ogna magaalooyinkanaga weynaayo dhamaala gaalaa degan waxaan u dulqaadan karna ma aha waxaan u dulqaadan karna ma aha waxaa weeye maalkanaga iyo naftanada waayo kitaabkanagii iyo dalkanagii iyo naftanadii waxaa weye waa la banaysta ma u dulqaadan karno ma u dulqaadan karno waa ku jihaadaynaa naftanada iyo maalkanaga waa ku jihaadaynaa Beesha wa- beesha waxay qaadatay inay kaba hela gashato oo nafteeda iyo maalkeedaba ay ku jihaado oo gaalada hadday dhowdahay hadday dheer tahayba ay dagaal ku qaado waxaan leeyahay beesha cismaan maxamed hadalkaasaan isla qaadanay anigana ku dhaqanka shareecada islaamka inaan idinku hogaami aad ii doorateen inaan naftanada iyo maalkanagaba gaalada aan ku jihaadno oo midig iyo bidix aana fiirno ilaahay kitaabkiisa ninka qaatana meel fiican buu tegayaa isla qaadanay hadalkaasay tamila qaadateen hadalkaas mila qaadateen allahu akbar allahu akbar allahu akbar jasaakum allah khayr marti sharaftii munaasabadaasi ka hadasha waxaa ka mid ah ugaas maxamed nuur xirsi ugaaska guud ee beesha reer ugaas sharmaarke إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا وحان أمهد علينا إن الله سبحانه وتعالى نسيي نعم فربضا وأن لسوكو بكرين أو أيوغو انتهي أما أيوغو قيا بضان نمعة الإسلام والإيمان الله سان أمهد علينا أولا يا وآخرا بالحمد لله ثم الحمد لله ثانيا وحان أمهد علينا أن حركة الشباب المجاهدين يا قيادة داس ugu horeeyo abu cubayda Ee, waxaan usii mahadcelinaynaa walaayada gobolka oo uu hogaan u yahay luqmaan abu anas sida ay u daadahaynhayaan diinta ay ugu nusraynhayaan u koryeelhayaan iyo sida ay shacabka ugu baraarujinhayaan waxa ayaga xaqa loogu leeyahay ayagana waxaan leenahay jasaakumullahu khayr wa khayr aljazaa waxaan kaloo u mahadcelinahayaa qabiilka ballaaran oo cismaan maxamed oo ka tirsan beelweynta sade maraxaan sade ka tirsan ayaan u mahadcelinayaa xafladda ikhtitaamka quruxda badan iyo qaabka ay u fadhiyaan iyo qaabka ay u yaalaan iyo bayaanaadka iyo waxyaalaha ay ku heshiiyeen oo horumarka ah kuwa ugu ugu mahadcelinayaa waxyaalaha khilaafaadka ah iyo waxaan horumarkii lagu gaarin inay iska tuureen oo doc iska dhigeen iyo sida hadafkoodii qabiilnimadoodii jifanimadoodii nidaamkoodii noloshoodii naqiibkoodii taladoodii say u midaysteen baan uga mahadcelinahay waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayr meel fiican baad gaarteen ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala meel ka sii sarrayso ka sii fiican inaad ku gaartaan waxa aad qaadateen kuwii ka dhameeyan aad noqotaanna waa idinkugu ducaynaya waxyaalaha tafaruqa waxay keenaan dadka dhibaatay u keenaan qoyska buu reer ka bilowdaa qoyska hadduu tafaruq galo waad aragtee dhibkiisa meeshuu gaaro Een, hadda qabiil hadduu tafaruq galana sidoo kale u noqdaa qafo- tafaruqa wuxuu ragaadiyaa horumarka caafimaadka qabiilnimada dhaqanka diinta intaba nusqaan buu geliyaa waxyaalaha tafaruqa keenana waxaa ugu horeeyo shaydaan u taagan ama u jilbaxaydan maalinkii jannada laga bixiyo ilaahay uu bixiyo fakhruj fa innaka rajiim uu yidhi inuu islaamka fidneeyo buu ku dhaartay sidii buu u taagan yahay haddaan lala diriirin oo aan laga hortegin oo aan la iska rajiimin oo aan midnimada iyo wuxudada la qaadan waa taagan yahi ninkii wuuna sheegay wuxuu yidhi horey baan kaa soo geli gadaal baan kaa soo geli midig baan kaaga imaan bidix baan kaaga imaan ilaahay ma heli doontid in badanoo adiga ku caabudo ma heli doontid buu yidhi shaqadii buu hayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo waxaan jeclahay inaad ka dhabaysaan waxa aad maanta keenteen inaad ka dhabaysaan annaguna waa idin garab taagannahay walaalihiin baan nahay ilaahay khayr ha idin siiyo sida looga hadlay gobolkeennii waad arkaysaan meesha haddaan ka joogno intuu degmo leeyahayna waa taqaanaan nimanka jooga waa yuhuuddii labaada adduunka waa etoobiya etoobiya horumar soomaaliyeed inay meesha u fadhida ma u malaynaysaan horumar muslim leeyahay meesha inay u fadhida ma u malaynaysaan horumar reersada meesha inay u fadhida ma u malaynaysaan waxay meesha u fadhida diintana inay dooriso oo ay bedasho oo daaquud iyo kufri dadkanaga ay ku beerto diintana meesha ka baxday meesha u joogaan wax kaloo dana meesha uma joogaan inaan ogaanno ku baraarugno naftannada maalkanaga garashadannada wakhtiganaga aan ku bixinno inaan gaalada acdaado ilaahay cadowgiisaa dalkanaga aan ka saarno aan u midowno qodobkaasaan nala ka rabaa aan u istaagno ilaahay kitaabkiisa koryeelidiisa iyo sunnaha rasuulka waxaan ku soo khatimhayaa dhaqiibkaa lala shaqeeyo khiyaaray dhaqiibkaa lala shaqeeyo haddaan lala shaqayni meel ma gaarayo asagana waxaan leeyahay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka oo aad ballan qaaday laguna doortay qabiilkaaga ku hoggaamiya cadaalad intaasaan ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambeynna waxaa munaasabadaasi soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abu anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية ilaahay baanu mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala noo suurogeliyey kulankan khayriga ah ee aanu ku nahay daalibulcilm cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala aan wax ka baranaynay kulankaas allihii noo suurogeliya aanu mahadcelinayna jalla wacala mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa beesha reer cismaan maxamed oo isu qabaqaabisay ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisa inay isku xasuusiyaan ayagoo maalkooda iyo taladooda iyo fikirkooda guud ahaan mideeyey waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran waa ilaahay fadligii maanta haddaanu taagannahay annagoo zaman badan soo nooleen ayadoo waxa laysugu imaanaya ay tahay fadhigaa maanta aanu fadhina fadhi ka bedelnaa ee khayr badan uusan ku jirin qabyaalad iyo waxyaalo xun oo nafuusta bili'aadanka ay raacraacdo intaan ka leexannay ilaahay maanta na waafaji jalla wacalaa kitaabkiisii intaan isu daraasaynay annagoo keenna culummada ahayna ay u ahayd xasuusin kii waxa weeyaan aan aqooninna ay u ahayd barasho ilaahaygaasaan ku mahadinayna subxaana wa tacaala intaa kadib waxaan marlabaad u mahadcelinay raggii culummada ahaa ee walaalaha tobanka maalmoodoo waxaa weeyaan akhyaarta hore u sheegeen juhdiga bixinaya cilmigooda bixinayey ilaahay cilmigooda ha barakay subxaana wa tacaala dadkii wax ka qaatayna naafic allah ugu dhigo meesha waxaan ku qaadannay oo aan isugu nimid wadatashi diineed haddaan marka ilaahay subxaana wa tacaala na waafajiyey inaanu maalmo u qaadanno isku daraasayno kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka faa'idna waa khayr wax kale maa soo saas maa wujuuhda nuuris khayr badan ragga wujuuhdooda ka muuqdo dee ammaanna waxaa ugu filan ninka loogu magac daray ayaa ammaan ugu filan xagga qabiilka ammaan waxaa ugu filan runtii dowladda tan markaan waxa weeyaan muslimiinta guud ahaan gobolka gado dadka jooga aanu ku boorinnay in waxa weeyaan nuqubada shucuubta ay waxa weeyaan maamulaan in ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisa gaarsiiyaan oo ay faafiyaan cilmigu waxaad ka tihiin beeshii afraad baad ka tihiin maanta reer cismaan maxamed waxay ka yihiin dowladii afaraad waxaa ugu horreeyey reer siyaad ayaa ugu horreeyey waxaa ku xigay reer jibriil waxaa ku xigay reer waashar maarke maanta waxaanu taagannahay reer cismaan waxaanu leenahay marka yacnii dariiqan waa dariiq khayri ah oo ilaahi subxaana wa tacaala muslimiinta marka uu boorinayey waxaad arkaysaa qur-aanka wax badanaa ku soo arooray wasaaricuu ilaa makfirat soo saas ma yaa waxaad arkaysaa moog tahay saabiquu ilaa makfirati min rabbikum macnaha saaricaas iyo degdegaas waxa loo degdegaya waa khayr weeyaan khayrkii aad maanta furihiisa haysatiin maanta meesha halkan waxaad ku barateen cilmi oo dhaxal ah oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada ilaahay laga dhaxlay oo culammadii soo qaadeen kitaabihii laga soo guuriya dhexdeena lagu akriyay waa daraasaynay ayadaasaa waxaa u baahan marka camalfal in lagu camalfalo barashada diinta ee maanta waxaa weeyaan ummadda aad horseed ugu tihiin ha la sii labalaabo maanta annaga waxaa weeyaan furs aan u helnay aan ku fikirno maalmaha nagu soo socda ama bilaha nagu soo socda ama sanadka nagu soo socdo inaan intaa in ka mid aan gaarsiino reer cismaan maxamed ah intaa in la mid ah oo waxaa weeyaan beesha ah inaan gaarsiino waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran walaalahanaga reer cismaan maxamed khayrka ay dhexda dabaasheen iyo faa'iidada ay qaateen iyo cilmiga ay qaateen iyo waxa weeye siday isugu dhega nuglaadeen waan u ducaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa jalla wacala wakhtigan waxaan joognaa madarka uu dei lahaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala madar barakaysan oo ummadda wax u taro oo waxa weeye dhulka baraka ilaahay subxaana wa tacaala noo saaro inuu ilaahay na siiyo subxaana wa tacaala beeshaan maalkooda bixisay oo diinta ilaahay waxa weeyaan ku bixinaysan ayagana waxaa leenahay baalkiin allah idin barakay subxaana wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa beeshu dhabarkooda kooda jooga iyo kooda waxa weeyaan dhabar ku jiraba in ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiin fara badan ilaahay uu ka keeno tabaaraka wa tacaala beesha waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad nagu hogaamisaan annaga waxaanu idin nahay askar adinka waxaad noo tihiin odayaal guud ahaan inaad nagu hogaamisaan jihaadka ka holcaya bariga afriko waan idinka sugaynaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran hore baana loo sheegay oo qolaa beeca hore u gashay oo yacni beecada waa ku wada jirteen maadaama aad waxa weeyaan maalka bixinaysaan oo waxa weeye infaaq fii sabiilillahi bixinaysaan oo waxa weeye safuuftii jihaadka aad waxa weeyaan ugu garab jirtaan saasaad beeca ugu jirtiin waxaanu leenahay jazaakum allahu khayr aan ka rusheegno waxa aan haysanay ah nimcada aan haysano ilaahay aan barina subxaana wa tacaala ilaahayna haynaga dhigo kuwii nicimka waxa weeye ay haystaan ku shukriyo ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celiyo oo waxa weeyaan adduunkooda ku gabagabaysta khaatumo wanaagsan ilahay subxaana wa tacaala haynaga dhigo insha allahu tacaala ilahay roobkaa noo soo dedejiyo ilahay dhulka barakaa noo geliyo insha allahu tacaala annaga kelmadeennii intaasaanu ku soo konaynaa haadaa wabillahi towfiiq qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarin dhegaystayaal markan iyo wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa degmada buqa qable iyo deegaanka boco ku soo bandhigtay afar askari oo taa'ibiin ah markii towxiidka loo qabtay kadib ayaa waraysi gaara siiyeen idaacadda islaamiga al'andalus magacayga anose cali abuukar ibraahim ka tirsanaay qaybta labaad iyo toddobaad ururka afartanaad guutada shanaad ka tirsanaay toban sanaan ku juri meesha alan joogni beledweyne kulley meesha d b isku diidanayo waa migii howlgal asbalaawdi iyo migii alxamdulilaahi waardi aan iska qabanaba meeshaan joogni in muddo e kulley garaafo badan waa iska jartay wixii ilaahay kulley as u nasiiba kulley waa daadkaa raaceen waa dhinteen wixii alxamdulilaahi aas ilaahay badbaadan karana kulley waa un joogaan dhacdooyinka oo layaabka lahaay qaraxyo iska jiri oo labagalaay gudaheeda qaraxyahaas waa qaraxyo badan ay ahaayeen si oo lama filaanna ay u dhaceen qaraxyo amniga magaalada caadi ma aha waa isku dhex daadsan yahay dad alxamdulilaahi xaalkiisaas ilaahay isugahayaa joogo habeeninkai magobela lagu qaataa waa jahawareer dhibka magaalada oo maanta isugaha dhib yar ma aha ganacsatada meesha joogta dhibay ku qabtaa kulley dhib waa jiraa ilaahay kulley ka bixin karo wallaahi aniga markii dhibkaas as dhacay kabacdi waxaad ilaahay isu haleejisay in aan iskayga dhex baxa oon maaragta danahayga aan ka qabsado oon iskayga taga oon ka tala suulo wax badan aan ku fakeri haddaan ilaahay waa ka keenay waxaan la soo xiriiri ninka la yidhaahda namadoonkayga aan soo xiriiri oon alxamdulilaahi islaamka ila soo xiriiri oon ku soo baxay hadda aan ku imaaday hadda aan meesha luuqi jiro hadda aan ku imaad hadda aan joogo walaayada si wanaagan dad oo gacmo furan ay ugu soo dhawaan si wanaagan oo islaamka ii soo dhawayn inaan u laabto ma laga qoofahay taliya guud dambe haddii maaragta jaraal iga dhigano ma u laabanayo magaceygu waa cabdulaahi muumin mukhtaar waxaa maalinkii ciidanka aan soo qorinaya waxaan kasoo qortay degmada buuliburto buuliburto markaa ciidanka qortay markaan ka tor wax noqono waxaana nula saaraya diyaarad diyaaradda markaa nala saar waxaa nala geenaya xere la yidhaaho nacnac nacnac waxaa ku talahaa muqdisho markaa haddana diyaarad kalaa nala keenay waxaa nala saaray garoonka adacadde waxaa nala aadiyey etoobiya laba kun labaatiyo saddexdii bishii labaad etoobiya nala qaaday marka etoobiya aa nala geeyey etoobiya waxaa nala geeyey meel lahaayo adisabo adisaba haddana bas nagaaga soo qaaday waxaana la keenay meel lahaayo huurso huurso markaa joognay laba kun labaatan saddexdii bishii saddexaad tababarka nala bilaabay nala furay tababarka markaa nala furay gaardis gaardis waxaasaa nala bilaabay waxoogaa adiga waxaas iyo orort iyo waxaas horta alahayay sidaa u haynay adiga sagaashan maalmoodaa joognay sagaashan maalmood markaa joognay sagaashankii maalmood markaa soo dhammaysanay waa nala soo qaaday waxaa basaa nala soo saaray haddana waxaa nala keenay meeshii adisabo adisabo diyaaradaa nagala soo saaray haddana waxaa nagala soo dejiyey garoonka adcadde waxaa nala keenay xerada la yidhaaho maslax xerada maslax sidaan u joognay u joognay markaan joogno adiga laba bilood aana la siiyey simakaaro iyo nabarka oo micnaha ciidanka oo aqoosiga ah ciidanka xooga micnaha nabar ahaan aana siiya nabarka markaana siiyeen adiga shan bilood aan ku jirnay shan bilood markaa ku jirnay qoryaana la siiyey qoryihii markaana la siiyey waxaana la dhahay nila qaada aniga waxaa ahayd xilli oo tahay sideed sacweynimo sideed sacweynimo nala qaaday waxaana la aadiyey ceeldheer ceeldheer waxaa joognay muddo bil ah ceeldheer markaa tagnay marka anaga markaa ceeldheer nala geeyey coos weyna dagaalka ku qabsaday ciidan ciidankaan ciidan ka mid ah codosweyne markuu dagaalkii ku qabsaday ciidamada furmaha kasoo wada baxeen annagana furuntaas kaga soo baxnay celeera kasoo baxnay buuliburta imaanay waa soo lugeyn aniga saddex maali iyo saddex bayna soo lugeynay xeebtii daaxda ku jiray saan soo lugeynayni meel cadalliiraha kasoo dhacnay cadaliya markaa cadal baabuura kasoo qabsanay buuliburta iska soo aadnay buuliburta saddex biloodaa joogay saddex bilood buuliburta markaan joogay baabuura nala soo diray waa nala qaaday xelaliiraaho goldan aa nala geeyey haa muqdisho dhexdeeda ah xerihii goldana kastoo waa dhaqan celin tababar ah noo fureen ogaacdi labaatan maalmood aa nala tababari bes waa nii xirmeen nala dhahay waa nii dhammaaya tababarka guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu